kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo furay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya xabad joojin ka dhaqan gashay beelihii ku dagaalamay degmada cadale ee gobolka shabeellaha hoose tuulooyin hoostaga madaxweynaha koonfur galbeed oo lagu soo dhoweeyey baraawe iyo boqolaal barakacayaal ah oo buuxdhaafiyey xafiiska u n h c r xerada xagardheer waqooyi bare dhulka soomaalida ee kenya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwada ugu dooroon waa talaado shan iyo tobanka bisha novembar sanada labada kun labaiyo labaatan aan ku bilownaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta furay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya oo ka qabsoomay xarunta villa hargeysa wuxuuna madaxweynaha halkaas ka jeediyey khudbadda dastuuriga ee furitaanka kalfadhiyada baarlamaanka warkaas waxaa inoo haya waryahayga mahad nuur axmed
fadhiga labaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waa noo furaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta furay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka soomaaliya kana jeediyay khudbad taariikhiya oo dhinacyo badan taabanaysay furitaanka baarlamaanka oo muddo laba bila fasax ku jira kadib maanta la furay waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo ku-xigeenadiisa marka laga soo tago waxaa ka qayb galay sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo dhammaan guddoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada oo muqdisho ku sugan ugu horeyntii waxaa munaasabadda furay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe kana hadlay arrimo badan
furitaanka kalfadhiyada golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa mid ahamiyad gaara u leh labadeena gole sida uu qabo qodobka sagaashanaad xarafkiisii g masega ee dastuurka dastuurka waxa waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu furaayo kalfadhi kasta ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya loogana dhegaysanayo khudbadiisa dastuuriga ah si uu ula socodsiiyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xaaladda guud ee dalka mudane madaxweyne mudanayaasha sharafta leh kalfadhiga labaad waa ka duwan yahay kalfadhigii koowaad ee ka horreeyey
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa maanta uu ka jeediyay furitaanka baarlamaanka waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan islamarkaana ay ugu waaweyn yihiin amniga dalka iyo sidoo kale la tacaalidda abaaraha xilligan dalka ka jiro isagoona ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya inay gutaan mas-uuliyadda saaran islamarkaana laga dhabeeyo xoreynta deegaanada ka maqan gacanta dowladda lasii laba jibaarana howlgallada ka socda gobolada dalka oo deegaano dhowra al-shabaab looga qabsaday
waxaan si xushmad leh si xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa in aada kalfadhiga cusub fududaysaan intii suurtagal ah dhammaan shuruucda idinkaga imaan doona xukuumadda shuruucdaas oo hiigsigoodu yahay arrimaha aan soo dul maray walaalayaal waxaan haysanaa fursad qaali ah oo aan dalka iyo dadkaba ku samata bixin karno taariikhda ayaa xusi doonta kaalinta uu qof kasta uu ka qaato dadaalka iyo halganka maanta socda ee dowladnimadeennu u baahan tahay xildhibaanada soomaaliyeed oo walaalayaal gebagabada halganka maanta socda wuxuu dhali doonaa ilaahay idankiisa aabbayaasha soomaaliyada cusub iyo geesiyaal taariikhdu ay xusi doonto sidaas daraaddeed hogaamiyeyaasha maanta waa innaga ayaanay inaseegin fursaddaas hadii alla yidhaah haddaba
aniga oo gudanaya waajibkayga dastuuriga ah sida ku cad qodobka sagaashanaad xarafkiisa ga ee dastuurkeenna waxaan kusoo gabagabanayaa hadaljeedintayda kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waa noo furan yahay
furitaanka baarlamaanka ee maanta ayaa ku socdaya xilli shaqooyin badan ay hor yaalaan lana doonaya inay sida ugu dhaqsiyaha badan u gutaan mahad nuuri axmed wararka dalsan muqdisho
aada buu u mahadsan yahay waryahayga mahad nuure axmed xabad joojin ayaa la soo wariyey inay ka dhaqan gashay beelihii ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe kadib markii dawoobka mudulood ay tageen deegaanka abuukar dayax oo ku sugan cadale ayaa warkan soo diray
khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhashay dagaalbeeleedyo muddo toddobaad ku dhow ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkan aan ku suganahay waa deegaanka geelgub oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka dhashay khasaarooyin fara badan dagaalbeeleedyadii halkan ka dhacay waxaa la gubay dhismayaal ay deganaayeen dad shacaba waxaana ka barakacay deegaankan dhammaan dadkii shacabka ahaa ee deganaa khasaaraha inta la xaqiijiyey waxa uu ka sii badan yahay ilaa labaatan ruux oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac waxaana ku guda jira xubno uu horkacayo imaamka beesha mudulood iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya
xubnaha nabadeed ee uu horkacayay imaamka mudulood imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar oo isugu jiray jenaraallo odayaal dhaqan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa la kulmay waxgaradka beelaha walaalaha ah ee maalmahan ku dagaalamayay deegaanada geelgub xaaji cali ceel muluq iyo labagaras ee gobolka shabeellaha dhexe imaamka ayaa dhinacyada kala hadlay inay xabadda joojiyaan islamarkaana ciidamada la kala qaado inta la ysaga imaanayo gogol nabadeed oo aada u ballaaran waxaana goobihii lagu dagaalamay laga qaaday meydadka dadkii uga geeriyooday dhinacyadii halkan ku dagaalamayay nabadoon cali cabdulaahi bood oo dalsan la hadlay ayaa sheegay in dhinacyadu ay qaateen go-aan xabad joojina oo ay kala dhex dhigeen sidoo kalena ay kala qaadeen dhammaan ciidamadii is-hor fadhiyey waxaan nahay guddigii hordhacahay oo abgaal ismaan oo hogaamihaaya imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar waxaan joognay hadda saacadda ila hadlaaya waxaan ka hadlaa magaalada xaaji cali waxaan joognay muddo saddex maalmood iyo saddex habeen ah waxaan ka shaqayhaynay sidii lagu jooji lahay xabadda ka dhacaysa agaarkaas ilaahay xukunkiis alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maantay iyo shalay waxaan tagnay dhammaan aagagii ay ka dhacaysa xabaddu ciidamadu isku hor fadhiyeen aagaasoo ka mid yahay gadguduudka oo ka mid yahay goorijir ay ka mid tahay geelgub ay ka mid tahay adda-uul ay ka mid tahay ceelgaras ay ka mid tahay ceel muluq ay ka mid tahay laba garas galabta markaan isku marnay intaas dadkii deegaanka iyo ciidamadii joogay waxaan isku afgarannay in la joojiyo xabadda oy xabad dambe aysan dhicin xabad saddex qodob aan isku raacnay in koow in la joojiyo xabadda labo ciidamada in aagga laga bixiyo saddex in lagu dhawaaqo gogol nabdeed oo la dhigaayo degmada cadale ilaahay mahadiis alxamdulilaahi intaas aagaggaan tagnay oy ka furay dagaalku dadkii joogay oo degaanka ahay way nala qaateen way naga aqbaleen waxaan rabnaa inaa intii naga dhar sugaysay oo abgaal aheed oo dal iyo dibad aheed oo islahayd maxaa soo yeeri doona maxaa dhici doona hawada inay ku seexdaan in xabad joojin ay dhacday dhacday aagga in laga kala saaro ciidamada dhacday in gogol laysku imaahay haddii alla idmo beryaha berri in gogol laysku imaaha nabdeed dhammaan gogoshaasna akhyaartii talada laheed oy ka go'aysay oo qaarkood maanta ay ka yimideen xamar aa degmada cadal u fadhida annagu shaqadaynu waxay ahayd hordhacay ahayd imaanka garbihiisaan ahayn waxaa nala socday sareeyagaas gacmadulle jenaraal cabdulaahi macalin nuur iyo sanatar afcaddey oo ah dadkii nala shaqayhayey xalay iyo habeen hore iyo guddoomiyaha degmada muuse maxamed kale ilaahay xamdigiis waxaan ku guulaysanay inaan xabadi joojinno waxaan ku guulaysanay inaan ciidamadii kala qaadnay waxaan ku guulaysanay inay naga aqbalaan in guulaskuu tago sidaas darteed waxaan u sheegayaa ummadda naga dhur sugaysay oo walaalahaya ah oo dal iyo dibad joogta oo magaca abgaasa ku abtirsatay oo dhibaysa dhibaatada soo naqnaqatay iyo xabadda ka dhacaysa shabeellada dhexe gaara qaasaan degmada cadale waxaan u sheegaa cawada inay arrigu nabdoon yahay intaas in laisla qaatay haddii alla wixii dhammaystirana degmada cadale lagu dhammaystiraa oo wadahadala waxaa noo harana waxaa waaye gooshi iyo wadahadalkii iyo sidii beelihii laisku keeni lahaay shaqada ku dhex dhacday sidaas darteed anigoo ka wakiila imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar waxaan u sheegayaa ummadda annagu waxaan nahay dhaqankii la socday odayaasha garbeyga jooga dhaqankii imaanka la socdaan nahay oo garbihiisa ahay oo baalashiisa ahay oo la shaqayyahay saas darteed waxaan dadka samaha jecla u sheegayaa inay soo gebagabowday xabad damboo dhacda haddii alla idmo iyo aag layskugu jiro saas darteed waxaan ugu baaqayaa dadka oo xamar jooga iyo dadka jooga shabeellada dhexe arrintu inay meel fiican marayso inay so- inay gebageba joogto in layskuwa shubi doono ganuun inay arrintaas dhammaataan ugu baaqayaa caag iskugu jira male wax dhufays iskugu jira male wax ciidamo isor fadhiyana ma jiraan intaasaan u caddayhayaa ummaddan oo soo wakiilatay amaan dhaqankoodii nahay intaasaan u caddayhayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid abukar dayax ayuu codkaas warbixintiisa u dambeysay oo cadala ku sugan boqolaal barakacayaal ah ayaa buuxdhaafiyey xafiiska u n h c r ee xerada waqooyi bari dhulka soomaalida ee kenya cabdulaahi axmed daada ayaa warkan kasoo diray dhadhaab
qaxootigani cusub ee xeryaha dhadhaab sida maalinlaha ugu soo qulqulayay oo u badnaa dad xoola dhaqato ah kuwaasi oo ay saameeyeen abaarihii ka jiray dalka soomaaliya iyo qaybo ka mid a dalkani kenya ayaa buux dhaafiyey afaafka hore ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r si ay u helaan qaabilaada diiwaangelinta iyo adeegyada kale ee asaasiga u ah in ay helaan guud ahaan dadka qaxootiga ah kadib booqashadii uu dhowaan ku yimid madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga filibo garandi taasi oo uu ku wehelinayay gofanaha ismaamulka gaariso nadiif jaamaca mas-uuliyiinta si ayaa u kuurgalay nolosha qaxootiga cusub ee kusoo qulqulaya xeryaha dhadhaab haddaba waxaa si toosa xeryaha dhadhaab ugu bilowday qaabilada diiwaangelinta qaxootigii cusbaa ee dhowaanahan soo gaarayay xeryaha dhadhaab hay-adda u n c r iyo laanta dowladani kenya u qaabilsan qaxootiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano d r s ayaa si rasmi a u bilaabay bixinta boonooyinka loogu talagalay dadka cusub inay ku qaataan raashinka taasi oo bilow u ah inay helaan qaabilaadii rasmiga ahayd ee hay-adda u n h c r haddaba waxaan arrintaasi wax ka weydiinay abubakar sheekh xuseen oo ka mid ah mas-uuliyiinta xerada qaxootiga xagar dheer magacayga waa abubakar xuseen ibraahim degan ka tirsan maamulka iyo liidhaaska xerada xagadheera waxaa jiray dhowaantan kaamamka xagadheera inay dhadhaab inay ka jireen iyo eelidan kenya iyo macal xuduudada soomaaliya abaar aada u fara badan isku soo guur iyo qaxootigii oo boqolkiiba boqol culayso fara badan oo horle ay nagu soo kordheen taasoo sababtay abaaraha ka jira kenya iyo macal soomaaliya waxaa jiray ilaa afar sano taqriiban dalku inay ka jirta abaar isxigxigtay oo dhammaan wixii xoolo ahaa dadka ay ka le'deen kadib ay soo micimbideen xeryaha dhadhaab halkaasna anagu aan kala kulannay culays aada u weyn oo aada u weyn oo aada u weyn oo meel walbo leh hadda ay tahay xagga raashinqaadka hadda ay tahay xagga caafimaadka iyo isbitaallada hadda ay tahay meelihii laga cabi jiray sida tuubooyinka meel walba culays zaa'id oo boqolkiiba boqol una ku soo kordhay dadka isagoo tiro badnaa oo boqolaal kun ahaa inay boqolaal kun wax ku dhudhow ay ku soo zaa'ideen arrintaas in badan baan la daalaadhacaynay shirar fara badan iyo codsiyo fara badan iyo dadaallo fara badan oo la geliyey alxamdulilah waxaa lagu guulaystay mar dhow in ay la qaabilo dadkii qaxootiga cusbaa hay-aduhu qaabilaan khaasatay w f b u n h c r in la siiyo kaarar ay iyo boonooyin ay cunnada ku qaataan falilaahi alxamdu haddana way socotaa haddadan ilaa afar beriyo hore way socotay laakiin sanadkan hadda aan joogna sida dhacday weligii ma dhicin qaxootigii deganaa qaxooti la-eg baa na soo duldegay oo isaga yimid dhinacyaha dhinac walbo kenya ka yimid dadka kenya xoolaha dhaqan jira xoolihii baa ka dhammaaday afar sano roob ma ay helin dee dantu waxay ku qasbaysaa inay xeryaha soo micimbidaan soomaali sidoo kale afar sano iyo wax ka dheer roob ma helin intii ku harsaneed oo ayaguna xoolaha haastay iyaguna way soo carareen culayska sanadkan la arkay weligii ma aanan arag xataa heeru waxay gaadhay xeradan xaga dheerah dadkii macnaha in aan awoodi weyno in loo shaqeeyo tirada intay ka bateen oo xataa ay dhacday inay ma aragtay nidaamkii xataa ay dirdiraan oy albaabadii jabsadaan ooy dee hay-adihii iyo meel walba iyo shaqaalihii iyo annagiiba ayna jireen sidaa ay tahay haddana alxamdulilaah waan u babacdhignay shaqadu way socotaa laakiin waa arin aad iyo aad naadir u ahayd bay ahayd inay intanoo kale dhacdo waxaan ku soo koobayaa oon u mahad celinayaa t v-ga dalsan soo dhowow baan leenahay cabdulaahi axmed daada dalsan t v tahay dhegaystayaal guud ahaan warka habeennimo aad ka dhegaysanayseen dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel